gudin yahay ma goyn lahayn haddaan gabalkay fiidin jirin ummadda soomaaliyeeda loo xilsaaraya dhibka haysto annagoo og weliba ummad soomaaliyeed inuusan dhibka ka soconin cidka awood weyn ay dabada ka taagan tahay waxaa inoo suura gashay inaan la kulno wasiirka caafimaadda dowladda federaalk saalin joorese qamar aadan cali islamarkaana arrimo shaqo ku timin dalka jabuuti waxaana ka weydiiyey xaalada guud ee dalka soomaaliya maadaama ay jiraan cudurro cusub oo caalamku hadda ay kusoo ziyaadeen qaabka wasaaradda caafimaadka ay u wajahaysa arrimahaas
cudurkan waa cudur bandemic ah haddii aad iga wareysanaysid cudurka iga wareysanaysid uu yahay h one n one hargabka doofaarka waa wax allaa laga muujiyey ummadda oo dhan in ay ka hortagto waa cudur global wuxuu noqday afartan sano kadib halkii cudur oo ugu weynaayo la yiri haddaan laga hortegin dad badan ummad badan oo bini aadam adduunka ku noolaa dhimanaysa weeye runtii ilaahay wuu naga nijiyeyna ma soo gaarsiinin laakiin caalamku waa isku xiran yahay badihiyaa isku furan diyaaradihiyaa isku furan socdaalkii immigrationka aada u badan in laga fuujignaado waa annaga nasiiba gaar ahaan dowladaha soo koraaya ama dowladaha sababta garan ama sidooda dowladaha dagaalada ay daashadeen waxa weeye markii dhib noocaas oo kalea uu soo food saaro siday uga hortegi kartaa aada u dhib badan daryeelkii caafimaad oo aada u liita dhakhaatiirtii workforcekii oo liita isku socodkii magaalooyinka oo colaado iyo ay kala googooyeen ummad dhib badan haysato markii dhib adduunka ka qayliyey maraykan ka qayliyeen oo ingiriiskii ka qayliyey oo imaaraadkii ka qayliyeen ummado waaweyn oo sabar u haya inay gargaar bini aadamnimo dadkooda u fidiyaan caalamkana gaarsiiyaan gacantooda markay iyagii muujiyeen alaab noocaas oo kalea oo lagu yiri waa in lagu tilmaamaa cudurkan inuu yahay cudur bandemika adduunkana laga qabtaa cid allaale iyo ciddii uu soo gaarana ay xakamaysaa anagu kolleyba waan isku dayeynaa laakiin gabarhtaa maysen ayna gaarsiin karta waad og tahay waxa ugu weyn oon ummadda soomaaliyeed u sheeganaa waxay tahay inaan iska badbaadino cudurka hadda aan nala joogin laakiin nooga imaan kara dibadda sida keliya laysaga badbaadin karana waxa weeye in immigrationada laga soo gelaayo aeroboortka dekadaha cid walba mas-uuliyadiisa gacanta ha ku haysa ay control ku samayso ay geyso shaqaale caafimaad oo raacaya procedureski ay u sameeyeen w h o ah in sanka la xirto in termometer qofka lagu lagu baaro haddii uu ku dhaco la karantiimo la isaga keliya maahae dawada ka hortaga aladka iyo diyaaradda basinka kala socda oo dhan howlahaasay gacan naga siinayaan w h o waan wadnaa iyo adiga wacyigelin bini aadamka qofkii uu ku dhaco inuu dadkana uusan u gudbinin indhashadiisa iyo candooftiisa iyo qusaxiisa iyo neeftiisa oo dhan uu ka ilaaliyo waxyaabaha ugu weyn waxaweye qofka isaga inuu is-isolate gareeyo maadaama waxaan cudurka markuu dareemana run ahaan uu aado meelaha loogu talagalay in daawodaraaga loogu talagalay ee taalo la geeyo isbitaalada waaweyn ah aeroboortka iyo isbitaalada waaweyn iyo qofka oo isaga wacyigelin laguna sameeyo iskuna sameeyo siduu uga ilaalin lahaa dhibkaas ummadda ilaahay inuu gaarsiiyo ma jira wax howlgallo oo aad adinkaad ka geysateen ama isbitaalada muxuu aha dadka isbitaalada ka shaqeeya dhakhaatiirta oo garoomada aad adinku hadda maamushaan gacanta ku haysaan oo adkeysan ma jirtaa
waxyaabihii aan qalabkii aan ku samayn lahayn oo dhanaa runtii naga maqan laakiin codsigeedii waa idiin keenaynaa intaba waan ka haynaa w h o sida termometerka lagu baaro iyo daraaga lagaga hortago qofka qaba iyo baasinkiska wataba loo karantiimi lahaa ama loo siin lahaa waa arrimaha ugu culus oo hadda aan ku guda jirno laakiin waxqabadkeeda aan w h o ka sugeyno markii dhinac kale aan ka eegno soomaaliya sida adigu horey aad kubadaada ugu sheegtay beskeeda caafimaad guud ahaan waa uu burbursan yahay meel eber ayaa laga soo bilaabaya ayaa tiri maxaa diiday in dhakhaatiirtii soomaaliya la howlgeliyo gaar ahaan isbitaalkii weynaana digfer dib loo abaabulo oo la dhiso maadaama isbitaalada kale ee muqdisho ku yaala ay yihiin kuwa shaqeeya waxaasi oo dhan waxaa hirgelin waaya dareen la-aanta ummadda soomaaliyeed caafimaadka sidiisaba waxa weeye adeeg guud oo ay ka qaad ka qayb qaataan cashuuraha shacabka laga qaado dawladda shacabka communitiga dhakhaatiirta intaasba waxay ku shaqayn karaan waa ogtahay environment aan colaadi ka jirin colaadii markay joogtay iska noqotay labaatan sano iska noqotay oo aan dhaqtar kuu soo baxaayo waxbarashadii institutions wax lagu baran lahaa la burburiyey oo isbitaaladii lagu shaqayn lahaa la burburiyey oo systemkii caafimaad oo dhisnaayo institutionkii wasaaradeeda xukuumadeed burburay oon waxa iskama howlgeli karaan dareenka dadweynaha loo baahan yahay inay wax u u howlgalaan oo dadka wax u soo bartaan oo dadka wax u daaweeyaan oo dadka meelay wax u daaweeyaan u helaan oo system loogu faa'iideeyo ummadda laga helo waa in wadanka uu xasilooni helaa tan ugu weyn waa inuu wadanka xasilooni helaa meelaha xasilooni ka jirin dhakhaatiirtii waa carareen qaar waa la dilay qaar waa daalan yihiin waxay wax ku qabtaan ma haayaan systemkii u nadaamin lahaa waxaas ama donoriska waxyaabaha loogu dhiibo usoo gacan gelin lahaa waxa dawladda ay uga baahan yihiinna bajet iyo miisaaniyad ooga sameyn lahaa waxaana waad ujeedaa maalin walba dawlad yaroo dibadda lagu soo dhiso meesha gacan qabasho garab ka heli lahayd dadkeeda iyo inta caalamka nabada jecelba ay meel xillaa ku daadanayso taasoo mar walba waxaa la yidhaahdaa gudan yahay ma goyn lahayn haddaan gobolkaysa igu jirin ummadda soomaaliyeeda loo xilsaaraya dhibka haysto annagoo og weliba ummad soomaaliyeed inuusan dhibka ka soconina iska awood weyn ay dabada istaagan tahay maxaa ku qabsamay intii aada xilkaaga gacanta ku haysay mudadii yareed ay kaabnayd maadaama ay dawladduna ay tahay dawlad oo dib u heshiisiisa wax badanaa noo qabsoomay waxaa noo qabsoomay inaan dadkii dhex joogno inaan u hadleeno in advocacy ay leeyihiin dadka in cid u hadlayso advocacy ahoo dadkan maxaa wax loogu qaban waaye systemkan maxaa loo kobcin waaye isbitaalkan maxaa loo maalgelin waaye dawladda maxay budget waasan ugu heli lahada nabadgelyada maxaa wax loogu qaban waaye intaas advocacyga aan haynaa wax badan ah maanta waa jiraan lacago badan oo lagu bixiyo caafimaadka oo global health health initiative loo loo loo lagu taarget gareeyay specific diseaseska aidiska malaariyada daacuunka t b-da centeray leeyihin dadaa ka shaqeeya ngo-yaa ka shaqeeya international agencies-a ka shaqeeya international ngo-sa ka shaqeeya caafimaadka iyo dhaawaca iyo hooyooyinka iyo dumarka hay-adaa u xil saaran lacag loogu dhiibaa maadaama dawlad u maamusa iyo ahal u maamula midna aysan jirin aan la rabinna inta badan haduusan qofka isaga dawladnimadiisa la soo bixin usan xisaabtankiisa la soo bixin inaan si sahlan loogu wareejiyo cidana diyaar u ahayn dawladda waxay qabanaysaa waxay tahay wixii la iigu dhiibay hebel ma ii ma isticmaalay meeshii looga baahnaa ma isticmaalay sidaas isbitaaladan madiine oo dawladda ay leedahay iyo kaysana iyo gacanta ugu jira dawladda gacanta kuma hayso laakiin hay-adaha gacanta ku jira xiriir joogtaa leeyihiin waxbaa maqan dhakhaatiirkii lacag ma haystaan sariirihii waa nagu yaryihiin qalabkii waa liitaa daawadii waana la siiyaa intaas oo dhan management iyo dawladnimay u baahan tahay runtii mada maadaama gacan qabashadii aad haysatid saa u manage garaysan lahayd ood u weydiisan lahayd oo u dabageli lahayd waa midtan aan u taaganna oo aan qabanaha ugu dambeyn shaqaalaha hay-adaha ajnabiga ee dalka jooga oo qaybaha caafimaadka ka howlgala intooda badan waxaa lagu sheegaa in ay yihiin xirfadlayaal hoose balse aysan ahayn niman xirfadya xirfadlayaal sare arrimahaasi wax dabagala ma ku samayseen oo dawladdu ma baartay horena waxaad u ahaan jirtay wasiirkii hore ee caafimaadka xilligii labada kun iyo toddobada marka arrimahaasina waa ay taagnaayeen haddii kale aan sii raacsado muxuu ahaa gobolka baay isbitaalkii weynaa ee ku yaallay dawladdu iyadoo markaasi inay howl ka bilaabto ay rabto ayaa jirtay haddana dawladdu macnaha isbitaallada hadda ka jira magaalada muqdisho kuma filna bal arrimahaas israaci bal qaab sidee marka aad dadkaasi looguna dabageli karaa oo hantidii dalkana magaceedana macnaha kusoo qaadanaya dadkiina ay ka dhibaataysan yihiin isbitaalladiina ay busan yihiin inta badan waxa weeye in gadaal loogu noqdaay waxba kuuguma dhici karo haddaad adigu nadaamsan tahay waxaa wax kuugu dhacayaana waxay tahay burburka jahliga dawlad la-aanta stability la-aanta in aadan adigu wax qabsan karin markii lagu arko ciddii wax kaa qabsan kartaa way kaa qabsanaysaa runtii markii la yidhaahdo lacagta ummadan soo loo loo soo qoondeeyey ma wada gaarto markii la yidhaahdo xirfadlayaasha lasoo diraayo ma u qalmaan mana istaahilaan lacagtii daktarkayga la siin lahaa in la siiyo ninaan xirfadle ahayn oo ajnabiya in la yidhaahdo daawo dhacda la ii keena in la yidhaahdo wixii laysiiye laydima soo wada gaarsiiyo intaba waa reality jirta laakiin waxa weeye accusation looma baahno ma soo taaban kartaa dawladdaadu ma wada gaarsiisan taha meelaha ay hay-adahan ka wada shaqeeyaan awood ma u yeelan kartaa dadkaadi ma ku dhiiri galin kartaa inay hawshooda qabsadaan inay xisaabtamaan iyaga in isbitaaladooda lagu dhismaan inay iyaga dhistaan in wixii aan udhiibiyan dhisi karin gacan laga siiyo waxaasoo dhan waxa weeye dilucda nasarka hadalka waxa weeye soomaali hadday disay degto dawladnimo garato dadkeeda u naxariisato wax allaaliya waxay xaq u leedahay way heli lahayd wayna u dacwoon lahayd ama iyadaaba cududeeda ku samaysan lahayd marka aan leenahay ciidamada ajnabiga iyo dadka ajnabiga iyo howlgale howlgalaha ajnabiga waxaasoo dhan waxa weye aawa qaadiga lagu weydiina qaadi markuu daawo qaldan keenaayo markuusan isagoo xirfad lahayn dadka qalaayo ama duraayo markii uu isagii ka faa'iidaysanayo markuusan isagii dowladnimadii ogoleen markuu isagii dhiigmiir cisho meelayo private sectors ay u furan yihiin habka islaameed waxa uu kaa samaynayo waxay u dhigantaa ama leestaa inaa u mahad celisid waa qofisu soo xilqaamay wuxuu rababa ha kaa samaystee qofisu soo xilqaamay uu ku yidhi gargaar bini aadamnimaan kuugu socdaa marka hore mahadnaq uu leeyahay la xisaabtanka waa dowladnimo dowladnimo soomaali waa inaa xisaabo dadkeeda xagaha u dhigaan aada iyo aada umaasantaha